bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa axad taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo soddonka bisha agosto sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qaraxyo iyo sidoo kale rasaas aad u culus oo isdaba socda ayaa maanta lagu weeraray gudka jilicu oo ah xabsi ay gacanta ku hayso hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya kaasoona u dhexeeya degmooyinka boondheere iyo warta nabadda gaar ahaanna waxa uu garabka ku hayaa xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya weerarka ayaa markii hore ku bilowday qaraxyo aada u xoogan oo ka dhacaya iridka hore ee laga galo xabsiga godka jilicow iyadoona markii daba halkaasi isku bedeshay israsaaseyn u dhexaysa kooxaha weerarka goobta ku qaaday iyo sidoo kale ilaaladii halkaasi ku sugneed oo gurmad ka helayay ciidamada amisom ee iyagu ilaalada ka ahaa xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya dagaalka ayaa qaatay wax ka badan saacad iyadoona ugu dambeyn ay u suurto gashay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya inay gacanta ku dhigaan xarunta xabsigaasi oo markii hore u muuqanayay mid farahooda kasii baxaya waxayna saraakiisha ciidamada ku gaabsadeen oo keliya in howlgalkii halkaasi uu soo idlaaday ka gadaal markii sida ay tilmaameen ay toogteen afar ka mid a kooxihii goobtaasi weerarka kusoo qaaday waxayna dhankooda tilmaameen in uu kasoo gaaray dhaawacyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya walow aan la carabaabin khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarka maanta lagu qaaday xarunta godka jilicow oo ah xabsi ay gacanta ku hayayso hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya dhanka kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka maanta lagu qaaday xabsiga godka jilicow ee ku yaala degmada boondheere waxayna tilmaameen ujeedka inuu ahaa in tiro maxaabiis ah oo xabsigaasi ku jirta laga sii daayo khasaarena loogu geysto ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya si uuda u ka dhawaajiyay afhayeenka howlgallada ururka al-shabaab oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ku hadasha afka ururka al-shabaab ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas key ayaa barta twitter-ka ku cambaareeyay weerarka maanta lagu qaaday xabsiga godka jilicow ee ku yaala nawaaxiga xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxa uuna tilmaamay in weerarkaasi uu ahaa mid fulinimo ah ayna geysteen kooxo arxanlaawayaal ah weerarka ayaana la rumaysanyahay in khasaare uu kasoo gaaray dad rayid oo ku dhaqan nawaaxiga halka uu ku yaala ee degmada boondheere inkastoo aan tirada rasmiga ee waxyeelada kasoo gaartay aan la haynin ayadoona kooxaha halkaasi ku dagaalamayay dhinacyada khasaarooyin soo kala gaareen balse aan weli si rasmi ah faahfaahin aysagu bixinin hay-adaha dowladda ee dhanka amniga wixii waree kusoo kordha asigoo qoraal iyo maqalba waxaad ku dhegaysan doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awoodala laga helo wararka ka imaanaya degmada buurweyn oo dhowaan soo gashay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi maanta uu ka dhacay qarax aad u xoogan kaasoona ay ku geeriyoodeen ilaa iyo toddoba ruux oo la sheegay inay ahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo la tilmaamay inay doonayeen in walxaha qarxa ay ku aasaan wadooyin ka soo baxa degmada buurweyn ee aada dhanka degmada buulaburte ee gobolkaasi hiiraan balse la tilmaamay farsamo darro awgeed in qaraxaas uu ku dhacayna ku geeriyoodeen toddobadaasi ruux sida ay xaqiijiyeen dad diiday magacyadooda in warbaahinta loo adeeg kuwaasoona ku sugan degmada buurweyn ee gobolkaasi hiiraan degmada buurweyn ayaa waxa ay tahay degmo soo gashay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya maalintii shalay iyadoona haatan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay doonayaan inay isu furaan wadada u dhexaysa magaalada muqdisho ilaa iyo gobolkaasi hiiraan taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay caqabad xoogan ay ka taagneed taasoo al-shabaab ay u diideen in gurmud la gaarsiiyo goobahaasi oo haatan ay ka taagan tahay macluul aad u culus taasoona dadka saameyn ku yeelatay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaasi ay ka dhaceen baaritaano ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona looga gun lahaa sidii loosoo gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxaha xiriirka dowlale ururka al-shabaab ee in muddaha ka arriminayay degmadaasi oo maalintii shalay ahaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom oo isgarabsanaya ay xoog kaga faramaroojiyeen iyadoona la tilmaamay in tiro dadaa lagu soo qabtay kuwaasoona baaritaano la marsiiyey kadib dib loo siiyey xorriyadooda ka gadaal markii lagu waayey sida uu tilmaamay mid ka mid a maamulka degmadaasi waxyaabihii lagu eedeynayay ee baaritaanada saaki laga sameeyey halkaasi lagu soo qabtay dadka ayaa la tilmaamay inay ahaayeen dad aada u fara badan walow markii dambe dib loo sii daayay waxaana weli magaaladaasi ka soconaya baaritaano ay wadaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa misom iyadoona baaritaanadani sidoo kale qayb ay ka yihiin miina baaris halkaasi lagu sameynaya maadaama inta badani ay dhacdo kooxaha lagala wareega goobaha qaar inay kaga tagaan walxaha qarxa taasoona saameyn ku yeelata dadka rayidka ee ku dhaqan goobahaasi taasi waxa weeye dadkii magaalada ku sugnaay sidii lasoo qabtana dib baa howlgalladii dadka lagu soo furtana dib baa loo sii daayey dadkii markay caddaatay inaysan shaqo ku lahayn qolada nabaddiidka ee dib baa loo daayey baaritaankiina hadda waa wuu dhammaaday waa iska gabagabo laakiin wax hadda culeys jira ma laha dadkii raggii laga shakiyna baaritaana la marsiiyaa baaritaanka qofka uu ka baxana waa diisan waxba usan shaqo ku lahayn usan gabi lahayn waa la sii daaya howlgalladaas way socdaan waa qasbiyan sababta waxa waaye nimankan meelaha laga saaray oo hadda laga horeeyey waa khasab meelooyin ku aashayeen meelooyinkaasna baaritaankooda waa socdaa wixii ka soo baxana dib baan usoo sheegaynaa haddii ilaahay yidhaahdo saasaan ogaanaysin sarkaal saro ka tirsan ururka al-shabaab ayaa ku eedeeyey hogaamiyaha ururkaasi axmed cabdi godane oo loo yaqaano cabdiraxmaan abuusumayr ayaa waxa uu tilmaamay inuu yahay nin la shaqeeya wadanaha reer galbeedka ahna sirdoon ay soo dirsadeen kooxaha reer galbeedka sida hadalka uu dhigay waxa uuna tilmaamay mas-uulkani ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab in axmed cabdi godane uu diiday waxyaabo dhowr ah oo la doonayay in dib loogu heshiisiiyo dadka mujaahidiinta sida hadalka uu dhigay ee in muddo ah ku kala aragti duwana hadafka dagaalka ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya badgodana la yidhaahdo waa in la ogaaday inuu yahay daalun mudilun in xarigga ilaahay goosta inuu yahay bal intaasoo waxaan ku idhi kulluu mujaahidiin ay yidhaahdeen ninkani wuxuu ahaa ninay mukhaabaraadka ay soo dirsadeen oo gaalo u shaqaynayay murtadiin waxa uu bilaabay waa ina godane inuu ku aamusiyo oo uu ku maaweeliyo culimmadii lajna sharciya wax la yidhahdo wuxuu yidhi lajna sharciya horta aan samayno oo masaa-ishan aan isku haysanna baxsida saan aniguna aan u ogaado idinkuna aad u ogaataan lajnadii baa la sameeyey wakhti badan bay qaadatay buxuustii markii isaga lasoo hordhigay oo loo sheegay wuu diiday wixii oo dhan oo qaraaraadkii lajnadaas waxa uu ka dhigay waxaan ku yidhi hal bacaad lagu lisay cabdi godane waxa uu bilaabay inuu nimankii uu ku kibro waxa uu bilaabay inuu yaso wuxuu bilaabay inuu la doodo oo uu la murmo oo uu liido bal uuba canaanto oo uu caayo uu handado oo uu bilaabo xoog urursi uu bilaabo meel allaale meeshuu xoog uu ku arko hadday ahaan lahayd xooggii dhaqaalaha ama xooggii milatariga ama xooggii iclaanka hadday ahaan lahayd wuxuu bilaabay kulli inuu wada urursado oo uuna ka dhigto wax asaga keliya u gaara waxa uu bilaabay inuu soo dhowaysto qof walba oo asaga midabkiisa iyo jaallihiisa ah waa eedeyntii ugu cusleeday in muddo ah loo jeediyo hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed cabdi godane tan iyo wixii ka dambeeyey is-afgarawaaga soo kala dhexgalay kooxahaasi iyo dagaaladii ay ka wadeen gudaha dalka soomaaliya taasoona saameyn ku yeelatay gacan ku-haynta goobo badan oo ka mid a gobolada koofureed ee dalka soomaaliya oo haatan dib ay ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa ah misoom oo isgarabsanaya ayadoona maalinba maalinta ka dambeysa al-shabaab ay sii luminayaan goobo dhowr ah oo ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada koofureed wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxay ku wareejisay ardayda wax ka barata manhaja lagu xanaaneeyo dhalinta soomaaliyeed ee agoonta ah baabuur lagu geeya xaafadahooda xilliyada ay dhammaystaan waxbarashada waxaana wasiiradda wasaaraddaasi ee haweenka iyo xuquuqul aadanaha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed deeriye oo gabagabadii munaasabad maanta ay kula wareegayeen xilal baabuur dhowr ah ka hadashay ayaa waxay ka warbixisay cidda gacanta ka geysatay baabuurtan iyo sidoo kale ay xukuumaddu ugu tala gashay dhalinta soomaaliyeed kuwa aan waalidiinta lahayn ee ku dhex sugan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya hortiina ka muuqata labadan bas waxaa loogu deeqay jimciyadda suheeda jimciyadda suheeda waa jimciyad haysa caruur agoon iyo danyar isugu jirta oo gaaraya ilaa iyo siddeed boqol waxaana ugu deeqay baabuurtan si loogu geeyo iskuulaadka ku yaallo toddobiyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho degmo kasta oo ay ku nool yihiin ayaa lagu kala qaadaa si ay iskuulaadka ay dhigtaan loogu geeyo subaxdii caruurtaas agoonta iyo danyarta ah oo jimciyadda aan ku hayno waxay ku tiirsan tahay soomaali kale saddexda baabuur oo laba katiinna taallo waxaa ugu deeqay oo aan leeyahay jazaakum allahu khayr labadan sano gobolka banaadir toddobiyo tobanka degmo dhowaanna waxay u caruurta aan ka samayn doonaa gobollada haddii allaha awoodda leh ogolaado in ay gaaraan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen qaybo ka mida gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka buulaburte iyo magaalada beledweyneha xarunta gobolkaasi si wadada halkaasi isku xirta laysugu furo gargaarna loo soo gaarsiiyey qaybo ka mida deegaano hoos yimaada degmada buulaburte oo dhibaatooyin aad u xogan ay ka taagnaayeen muddooyinkii lasoo dhaafay saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay tilmaameen in haatan meel wanaagsan ay u marayso ayagoona sidoo kale sheegay saacadaha soo aadanay inay soo afmari soo afjari doonaan howlgalla ay halkaasi ka wadaan kuwaasoo ay kaga gun leeyihiin sidii wadooyinkaasi laysugu furi lahaa gargaarna loo gaarsiii lahaa gobolka intiisa kale howlgalka ayaa waxaa qayb ka ah maamulka gobolka hiiraan ee dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay dadaal ugu jiray sidii dadka ku dhaqan deegaano dhowra oo hoos yimaada degmada buula burte iyo gudaha degmadaasiba dhibaatooyinka ka taagan gurmud deg dega loogu heli lahaa walow weli ay cakiran yihiin wadooyinka u dhexaysa magaalooyinka beledweyne buula burta iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe taasoona suuragal ka dhigin in gurmud la gaarsiiyo goobahaasi warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaartaaynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh